أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب التجمل للوفود هذا مدكاني باب مشروعية التجمل isqurxinta jidaynteedii ayuu u baab yahay lilwufuudi limuqaabalati alwufuud wufuudda qaabilidoodii in la ysku qurxiyo inuu jideeyey nabigeenu sala allahu wasalama wabaaraka calayhi ayuu u baab yahay masalada uu doonayo meeshan inuuga hadlo imaamu lbukhaari raximahu allahu tacaala nebiga sala allahu calayhi wasalam sunnooyinkiisa waxaa ka mid ahaa marba qofku hadduu wafdi uu qaabilayo oo wafdi uu markaa u imanayo inuu qofku dharka ugu qurxoon iyo lebiska ugu wanaagsan inuu qaato saasaa ka mid ahayd sunnada nabiga salى اllahu عalayhi wasalam qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثanaa yaxya bnu bukayr waa min baabi nisbati ilaa jaddihi wa yaxya bnu cabdillaahi bni bukayr اlmisriy qaala xadaثana leythu waa leythu bnu sacdin اlmisri can cuqayl cuqayl bni khaalid الraxaal can ibni shahaabi zuhri can saalim bni cabdillaah ana bna cumara cabdullahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi ibnu cumar wajada cumaru cumar bnu lkhadaab wuxuu helay xullata istabraqin xullata istabraqin isku joog xariir ah isku joog xariira ayuu cumar helay xulladaasoo tubaacu la gadayo fi suuqi suuqa dhexdiisa lagu gadayo fa ataa biha bitilka alxulla isku joogga xariirta ah wuxuu ula yimid rasuulallahi rasuulka ale sala allahu calayh wasalam rasuulku u keenay fa qaala markaasuu wuxuu yidhi cumar yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayo ibtac haadihi tan iibso taasoo alxullata isku jooggan xariirka ah fatajamal bihaa xulladan isku qurxi rasuulka ilaahayow lilciidi liajli alciidi waalwafdi ciidda iyo xilliga wufuuddu ay kuu imanayaan isku qurxi rasuulka ilaahayow sala allahu calayhi wasalam fa qaala rasuulu llaahi rasuulka ale sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi innamaa in kale maahane haadihi middan xullada xariirta ah libaasu man waa shaksi lebiskiisii shaksigaasoo laa khalaaqa wax nasiib ah lahu shaksigaas aakhira uusan ugu sugnaanin qof aan ilaahay agtiisa ee aakhira aan nasiib u oolin ayaa xariirta lebistuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam min arijaaluuna ula jeedaa waa ragga ragga xaaraamay ka tahay xariirta inay lebistaan aw amase inamaa in kale maahana yalbasu haadihi xariirtan waxaa lebista man laa khalaaqa lahu qof aan nasiib ilaahay agtiisa aan ku lahayn aakhirana aan nasiib ku lahayn qofkaasaa labistuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam maxalu shaahidka marka uu ka deliishanayo xadiiska imaamu albukhaari qaala bnu lmunayiri ibnu lmunayir wuxuu yidhi mowdicu tarjama tarjamada meesha uu ka rabo sheekhu ka deliishanayo annahu maa ankara calayhi dalabahu nabigu sala allahu calayhi wasalam sayd cumar dalabkiisii kuma inkirin litajamuli isqurxintana uu ka dalbaday lilwufuud wufuudda markuu qaabilayo dharka qurxoon inuu nabigu qaato sala allahu calayhi wasalam taa nabigu kuma inkirin welimaa dakara wixii uu sheegana kuma inkirin wa inamaa ankara wuxuu inkiray nabigu sala allahu calayhi wasalam atajamula in laysqurxiyo bihada sinfi noocan in laysku qurxiyo noocaasoo almanhiyi canhu ee la nahiyo xariirtaa loola jeedaa nooca xariirtaahuu nabigu diiday bis laakiin isqurxintii ma diidin nabigu sala allahu calayhi wasalam waa meesha uu ka wato deliilka imaamu albukhaari fa labitha wuu nagaaday falabitha wuu nagaaday sayidinaa cumar maa muddadii shaa allahu ilaahay uu doono uma markaa kabacdi arsala ilayhi waxaa sayd cumar xaggiisii annabiyu nabigaa u soo diray sala allahu calayhi wasalama bijubbati diibaaj jubbad oo xariir ah ayaa nabigu sala allahu calayhi wasalama sayidinaa cumar uu u soo hadiyeeyey fa aqbala biha bitilka aljubba jubbaddaas cumaru sayidinaa cumaraa la soo qaabilay xataa ataa bihaa ilaa jubbadii xariirta ahayd rasuul allah rasuulka ilaahi uu la yimaado sala allahu calayhi wasalam fa qaala markaasuu wuxuu yidhi sayidunaa cumar yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow qulta waxaa tidhi innamaa haadihi middan xariirta ah libaasu man laa khalaaqa lahu ow innamaa yalbasu haadihi man laa khalaaqa lahu ayaad hore u tidhi huma arsalta ilaya markaasaad ii soo dirtay bi haadihi xariirtan xariirtan haddana waa ii soo dirtay waa xaaraamna waa tidhi oo qof aan nasiib ilaahay agtiisa ee aakhire aan ku lahayn ayaa labistaayo tihi haddana waa ii soo hadiyeysay rasuulka ilaahayow fa qaala nebigu sala allahu calayhi wasalam markaa wuxuu yidhi tabiicuhaa waad iibsan iska gaduu yidhi oo lacagteedu waad isticmaali kartaa masalada horen aan u soo marnay ow amase tusiibu bihaa ama waxaad ku asiibi bihamanihaa lacagteeda waxaad ku asiibi xariirtan bacda xaajatika dantaada qayb ka mida ku gudo intaad iibsato lacagteeda xawaa'ijtaada ku gudo ama saas uu yidhi nabigu sala allahu wasalam wbaaraka calayh qaala alimaamu albukhaariy raximah allahu tacaala baabun kayfa yucradu alislaamu cala asabiy baabun haadaa midkani baabun baabu kayfa sidee baa yucradu lislaamu islaamka see loogu bandhigaa cala asabiyi ruuxa saqiirka ah sidee islaamka loogu bandhigaa ayuu u baab yahay masalada uu doonayo sheekhu raximahu llahu tacaala meeshan inuu uga hadlo waxaa weeye bimacnaa waa sunniyatu wa mashruuciyatu cardi alislaam cala asabiy inay mashruuc tahay qofka sabiga ah in islaamka loo bandhigo inuu mashruuc yahay oo nabigu uu jideeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi kamaa yucradu cala albaaliqiin yacni masalada meesha uu ka rabo waxaa weeye sida dadka qaangaarka islaamka loogu bandhigo ayaa sakiiradana loogu bandhigaahoo laa farqa baynahuma wax farqiyo kayfiyat alcardi qaabka loogu bandhigayo wax farqiya uma dhexeeyo sida qofka qaangaarka la leeyahay atashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna moxamedan rasuulullah maqiri oo sidaa qir loo leeyahay isagana saasaa loogu bandhigay carruurta marka islaamka loogu bandhigayo wax farqiya oo u dhexeeyahay ma jiraan qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadaثana cabdullahi bni moxamedin huwa almusnad aljucfi qaala xadaثana hishaam macmara soo socda macmar hadduu ka qaaday waa hishaam ibnu yuusuf sancaani qaadi sanca qaaligii sanca wey qaala akhbarana macmar macmar bnu raashid البصري عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه شأني أخبر isagaa u warramay cabdullahi bn cumar wiilkiisoo saalim ah ayuu u sheegay anna cumara sayidina cumar indalaqa inuu tegey fii rahdin maca rahdin jamaaco micigoodii inuu raacay uu la tegey jamaacadaasoo min asxaabi الnabiyi nabiga asxaabtiisa ka mida salى اllahu عalayh wasalam maca الnabiyi nabiga micigiisana uu la tegey salى اllahu عalayh wasalam qibala bni sayaadin ninkii ibnu sayaad ahaa oo gaalka ahaa dhinaciisii ayay aadeen xataa wajada ilaa uu ka helay nebigu sala allahu calayhi wasalama hu ibnu sayaadkii yalcabu xaaluu cayaarayo maca alkhilmaan carruurtii wiilashii yaryareed isagoo la cayaaraya ayuu arkay nebigu sala allahu calayhi wasalama ibnu sayaad cinda udumi bani maqaala reer bani maqaala dhufayskoodii dhufayskaa agtiisii ayuu ku cayaarayay ibnu sayaad waqad xaal ayuu meeshaa ku cayaarayay qaaraba uu u dhowaaday yowmaidin maalintaa ibnu sayaad yaxtalimu inuu qaangaaro ayuu u dhowaaday ma qaangaarin laakiin qaangaaru u dhowaayo xilligaa sabiyuu ahaa falam yashcur ma dareemin ibnu sayaad bishayin shayna ma uusan dareemin xataa daraba annebiyu ilaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ka garaacay dahrahu dhabarkiisii ibnu sayaad biyadihi biyadihi shariifa yadihi shariifada ahayd nebigu sala allahu calayhi wasalam uu uga garaacay uma markaa kabacdi qaala anebiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam atashhadu annii rasuulu ullah maqiri anigu inaan ahay rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam wa hada maxalu shaahid imaam albukhaari waana maxalu shaahidka imaamu albukhaariyo in islaamka loo bandhigayo qofka sabiga ah kamaa yucradu cala albaaliqiin oo wax farqiya kayfiyat alcardi kayfiyada loogu bandhigayo wax farqiya inuusan jirin atashhadu maqiri annii rasuulullah rasuulkii ilaahay inaan ahay sala allahu calayhi wasalam fa nadara ilayhi rasuulkii ibnu sayaadaa fiiriyey faqaala markaasuu wuxuu yidhi ibnu sayaad ashhadu anigu waxaan qirsanahay annaka adigu rasuuluulummiyiina carabta ummiyiinta ah inaad rasuul u tahay bes carabta ummiyiinta inaad rasuul u tahay uun baan qirsanahay uu yidhi laakiin dadkoo dhan in laguu soo diray oo rasuulkii caalamiinta dhan loo soo diray inaad tahay anigu ma qirsani faqaala ibnu sayaadin faqaala ibnu sayaadin ibnu sayaad lilnebiy nabiga wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam atashhadu adiguna maqire rasuulka ilaahayow annii anigu rasuulullah inaan ahay waa gaalkiiyaa dhahaya adigu inaan rasuulu ilaahay adigu naftaadu maqiriyo qaala lahu nabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam ibnu sayaad wuxuu ku yidhi aamantu billaahi wa rasulihi anigu ilaahay rasushiisii ayaan rumeeyuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam qaala annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi maadaa maxay baa taraa ad aragtaa waxbaa lagaa sheegaya jin iyo waxbaa kuu yimaadee bal nooga sheekee qaabka jinku kugu yimaado iyo waxa ay kuu sheegaan maxay tahay waxa aad aragtid qaala ibnu sayaadin ibnu sayaad wuxuu yidhi yaatiinii waxaa ii yimaada saadiqun khabarun saadiq wa khabarun kaadib wax run sheegaya iyo wax been sheegayaba waa ii yimaadaanuu yidhi waa sida dadka kahanada ahee kaahiniinta jinku dadkay u yimaadaan sidaasu wayo waa mukhtalidiin mukhtalidiin wayo oo run iyo beenba waa isugu qasaano waa ula yimaadaan beentoodaana badan waxay u keenayaan akhbaarta beenta ugu badan halkii runahoo ay soo maqlaanna waxay ku darayaan ilaa sagaashan iyo sagaal been sida riwaayaadka axaadiis fara badan uu nabigu noogu sheegay sala allahu calayhi wasalam qaala annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi khulida calayka alamru arrinkii waa lagaa qasay ibnu sayaadow waxbaa isaga kaa qasanoo mar haddii run iyo beenba jinku uu kuu keenayo arrinkaagu ma toosna waxbaa lagaa qalday qaala nebiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi innii anigu qad khaba'tu laka waxaan kuu qariyey khabi'an kayd waxbaa hadda kayd ahan kuu qariye adiga dhahaya jin iyo waxbaa ii yimaado oo qeybka iyo waxbaan ognahay waxbaan daalacan karnaahe bal jinku hadda ha kuu sheego waxa aan qarinayo nebiguna sala allahu calayhi wasalam markaa wuxuu u qariyey oo qalbigu ugu qariyey yowma ta'ti samaa'u bidukhaanin mubiin aayaddaasuu nebigu sala allahu calayhi wasalama qalbiga gashaday waxaa qalbiga iiga jira sheeguu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam qaala ibnu sayaadin gaalkii ibnu sayaad wuxuu yidhi jinku u iman jiray huwa shayga qalbiga kaaga jira addukh waa dukhow yidhi waxaad qaraysa marka wuu garan waayo meeshii uu dhihi lahaa waa dukhaan waa jinkii qayb ka midana waxbuu un ka sheegay haddana wixiiyo runaho ma dhammaystiri karo wixii xaqiiqadiina ma gaarin xaqiiqadiina ma gaarinoo wuxuu yidhi waxa aad qarinayso huwa dukhu waa dukhuu yidhi qaala الnabiyu nabigu salى اllahu عalayh wasalam culimmada muxadisiinta marka waxay isweydiiyaan haddee jinka nafsadiisii qalbiga qofka waxa ku jira ama waxyaalaha qaybiyaadka ah awood uma lahane see dukhaas naftiisa qaybtaa niskaa niskaa naftiisa see ku ogaaday oo jinku uu ugu sheegay ibnu sayaad uu ugu soo gudbiyey culimmada muxadisiintu waxay leeyihiin waxaa dhici karta nebigu salى اllahu عalayh wasalam qof saxaabadiisa ka mid a inuu markaa kula sheekaystay u yidhi ibnu sayaad waxaan ku xujayn doonaa suuratu dukhaan suuratu dukhaanan ku xujayn doonaahe ogow oo markaa jinku uu dhegaystay ilaa mu'miniintu waxa markaa ay isku qarsanayaan uu jinku asagu rafiiq leyo meeshuu taagan yahay oo markaa sidaa ibnu sayaad ugu gudbiyey amaa jinku isagu qaybiyaadkana ma ogaan karo waxa quluubtaada ku jirana ma ogaan karo laakiin sheekooyinka dadka ka soo xadaa sheekooyinka waxa dadku ay isku sheeg sheegayaan ayuu soo xadaa markaasuu qofku saaxiibka la yahay oo jinka ku shaqaysanaya ayuu markaa sheekada u gudbiyaa inta badanna waxa weeye jinku wuxuu ka helaa akhbaarta qariinkaaga qofka qariinkaaga ah oo maaragtay ama qariinkaaga insiga oo markaa sheekooyinka idin dhex marayo xogta ah ayuu ka helaa ama wuxuu ka helaa qariinka shaydaanka ah ilaa qof walba oo insiga qariin shaydaana jira oo lala lamaaniyey oo ibtila ah oo xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala ka socda lagugu imtixaanayo bal dariiqa aad doorato iyo dariiqa khayrka iyo dariiqa sharta ah shaydaankaa marka kugu lamaansan haddii aadan marka adkaar ka akhrisan oo guriga markaad gelayso aadan iska xijaabin oo markaad seexanayso aadan iska xijaabin oo markaad musqusha gelayso aadan iska xijaabin oo sidaa mar walbaba aadan isku gaadaamin oo derbiga adkaarta aadan isku xaraynin xogta wuxuu ka qaataa shaydaanka qariinkaaga shaydaanka qariinkaaga xogta ka heliyo oo wuxuu leeyahay xaggee seexdaa xaggee degan yahay wakhtiyada uu degan yahay maxay tahay muxuu sameeyaa markaasuu xogtaada wuxuu u gudbinaa qofkii jinka soo dirayey jinka dadkii soo dirayo xogta marka uu usii gudbinaa kana qariinku kasii qaadan shaydaanka qariinkaagu lagu lamaaniyey oo haddaadan adkaar akhrisanin adkaar haddaadan akhrisanin midkaan qariinkaahu xogta ka qaadana qariinku jinku usii gudbinaa jinkuna qofkii ku shaqaysanayo usii gudbinaa xogta saasay xogta u kala helaan qaala ibnu sayaadin ibnu sayaad wuxuu yidhi huwa dukhu waa dukh qaala annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam markaa wuxuu yidhi ikhsa fogaa wuu yidhi dulliyaa kugu dhacay falan tacduwa ma gudbi kartid qadraka qadarkaaga qadarkaaga oo min alkahana kaahinnimadaada iyo shaydaannimadaada wax ka badan ma awoodi kartid uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam qaala cumaru sayidunaa cumar wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow iidan lii iidan fiihi ibnu sayaad adrib cunuqahu qoortiisa aan garaaco aan dilo waa gaal hadda sidaa kugula hadlayo gaalnimadiisii caddaystaye ii fasax aan dilo qaala nebiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi in yakun huwa in yakun hadduu ahaado ibnu sayaad huwa dajaalkii hadduu dajaal saxa yahay falan tusallada adiga lagugu sallidi maayo sayd cumarow calayhi calaa qatli dajaal dajaalka dilkiisa ilaahay wuxuu ku salliday nebiyullaahi ciise nebiyullaahi ciisaa dilaya dajaalka haddii lacalla dajaal xaqiiqa uu yahay adiga ma dilay sidoo waxaad dilaya nebiyullaahi ciise wain lam yakun hadduusan ahayn ibnu sayaad huwa dajaal dajaal saxa hadduusan ahayna falaa khayra laka fii qatlihi dilkiisa wax khayraho kuugu sugan ma lahan uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam oo markaa hadda ninkan gaalnimadiisii wuu caddaystaye maxuu nabigu u fasixi waayey sala allahu calayhi wasalama in la dilo culimmada muxadisiintu waxay leeyihiin liannahu kaana xiinaidin sabiyan sabiyuu ahaa marka nebigu sala allahu calayhi wasalam islaamnimada u bandhiga islaamnimada uu diidayey sikiiruu ahaa marka taasuu nabigu u diidayey sala allahu calayhi wasalam in la dilo qaala alimaamu albukhaariy raximah allahu tacaala qaala bnu cumar wuxuu yidhi indalaqa annabiyu nabiga sala allahu calayhi wasalam wuu tegey wa ubay bnu kacbin ubay bnu kacbinna wuu tegey yaatiyaani xaalay imanayaan annakla beertii timirta iyagoo yimid aladii nkhligaasoo fiihi nakhliga dhexdiisa ibnu sayaad uu ku sugan yahay xataa idaa dakhala nakhla markii uu soo galay beertiisii markuu galay beertii markuu galay ibnu sayaad dafiqa الnabiyu nabigu salى اllahu عalayh wasalama wuxuu guda galay yataqii inuu isku qariyo bimacnaa yastatir bijuduuci الnakhli geetimiraadka salyaalkiisa salkaasuu nabigu isku qariyey salى اllahu عalayh wasalam walxaal huwa nabiguna salى اllahu عalayh wasalam yakhtilu uu nabiguna gaadayo ibna sayaad ibna sayaad uu gaadayo an yasmaca inuu ka maqlo wax ka dhegaysto min ibni sayaadin ibnu sayaad shay-an inuu wax ka maqlou ka dhegaysto uu gaadayay nebigu salى اllahu عalayh wasalam qabla an yaraa ibnu sayaad intuusan arkin ka hor inuu nabigu maqluu rabay salى اllahu عalayh wasalam hu nabiga intuusan arkin ayuu rabay inuu wax ka maqlo nabigu salى اllahu عalayh wasalam iyo waxa shirqoolka iyo waxa jinku bal u sheeg sheegayo iyo waxyaalahaas uu doonayay nabigu inuu dhegaysto salى اllahu عalayh wasalam walxaal ibnu sayaadna muldajicin uu yahay mid ku jiifa calaa firaashihi firaashkiisii uu ku jiifo fii qadiifa katiifaduu ku dhex jiifay katiifadaasoo lahu ibnu sayaad u sugnaatay fiihaa katiifadda dhexdeeda waxaa ku dhex jiray ramsatun shanqar shanqaraa ka dhex yeeraysa fara'at ummu ibni sayaad ibnu sayaad hooyadiisa waxay aragtay annabiya nabigi salى اllahu عalayh wasalam walxaal huwa rasuulku salى اllahu عalayh wasalam yataqi uu isku qarinayo bijuluuci nakhli geetimiraadka salyaalkiisii faqaalat libni sayaad waxay ku tihi hooyadii ay saafi saafiyow wa huwa lafdigana waa ismuhu ismu ibnu sayaad ibnu sayaad magaciisi weeye saafi fasaara ibnu sayaad wuu soo kacay faqaala الnabiyu nabigu salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yidhi low tarakathu bayana hooyadiis hadday ka tegi lahayd ibnu sayaad bayana ay wadaxa amrahu wa sha'nahu arrinkiisa iyo sha'nigiisa waa noo caddayn lahaa qaala imaamu الbukhaariy raximah اllahu tacaala waqaala saalim wuxuu yidhi qaala ibnu cumar wuxuu yidhi uma qaama الnabiyu nabiga haddana istaagay salى اllahu عalayh wasalama fi nnaasi dadka dhexdeedu ka istaagay faatnaa calى اllah ilaahiyuu ku ammaanay nabigu salى اllahu عalayh wasalam bimaa ladii kiyuu ku ammaanay huwa ilaahay ahluhu maaga uu ahal u yahay uma dakara dajaala dajaaluu ka sheekeeyey nebigu salى اllahu عalayh wasalam faqaala nebigu salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yidhi inii aniga undirkumuuhu anigu waa idinkaga digi dajaal wamaa min nebiyin nabina ma jiro ilaa hadduuba jiraba qad andarahu dajaalkaas qowmahu qoomkiisii uga digay nebi kastoo dunidan soo marana waa ka wacyigelin jiray oo qoomkiisu uga digi jiray sharta dajaalka laqad xaqiiqe andarahu waxaa ka digay dajaal nuuxu nuuxaa ka digay oo qowmahu qoomkiisii uga digay walaakin sa aquulu lakum laakiin anugu waxaan idin dhihi doonaa fiihi fii sha'nihi dajaal sha'nigiisa qowlan hadal ayaan idinku dhihi doonaa hadalkaasoo lam yaqulhu hadalka nebiyu nebi uusan dhihin liqowmihi qoomkiisana uusan ku dhihin hadal hadda ka hor aan laga sheegin ayaan maanta idin sheegi taclamuuna waxaad ogtihiin taclamuuna waxaad ogaanaysiin annahu dajaal acwar inuu cawar yahay calaamaddaa ku ogaada ambiyadii hore ma aysan sheegin calaamaddaa ma aysan sheegin nabigeennaa ugu horreeyey sala allahu wasalama wabaaraka calayhi wax calaamaddaa sheega wa ina allaha ilaahay laysa biacwar ilaahayna cawar laguma tilmaami karo ilaahnimuuma sheegan isagoo cawara isagoo cawara ayuu ilaahnimo sheegan qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala wuxuu yidhi sheekhu wa fii qisati ibni sayaad qisadan ibnu sayaad waxaa ku sugan ihtimaamu alimaami madaxweynuhu inuu ka murgo bilumuuri arrimaha inuu ka murgo allatii umuurtaasoo yukhshaa minha alfasaadu fasaadka looga baqayo dadka ummadda fasaadinaya inuu dadkaasi gaara madaxweynuhu dabagal uu ugu sameeyo watanqiibu calayha umuurtaa inuu baaro madaxweynaha wa idhaaru kadibi almuddaci albaatil qofka muddacigaa baatilka sheeganaya beentiisana madaxweynuhu inuu caddeeyo imtixaanuhu qofka kaadibkaa madaxweynuhu inuu imtixaan ka qaado bima yakshifu xaalahu wax xaaladiisa ummadda u faydaya inuu ku imtixaano wa tajasusu in tajasusku uu bannaan yahay calaa ahli riyab dadka laga shakisanyayo shakiyada ahalkooda in la jaasuuso inay bannaan tahay wa anna nebiya nebigu sala allahu alayh wasalama kaana yajtahid nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa ijtihaad uu samayn jiray oo ijtihaadka nebigu u furaa sala allahu alayh wasalam fii maa lam yuuxa ilayhi fiihi wixii wax waxyigu uusan ku soo degin nebigu waa ijtihaadi jiray sala allahu alayhi wasalam waqad ikhtalafa alculamaa'u culammadu waxay isku khilaafeen fii amri ibni sayaad arrinka ibnu sayaaday isku khilaafeen ikhtilaafan kaiiran khilaaf fara badan saastawfiihi in shaa allahu tacaala fi lkalaami calaa xadiisi jaabir xadiiska jaabiraan uga hadli doonaa khilaafka annahu kaana yaxlifu ana bna sayaadin huwa dajaal jaabir wuxuu ku dhaaro jiray ibnu sayaad inuu dajaalkii xaqiiqada yahay xaydu dakarahu lmusanifu fii kitaabi alictisaam in shaa allahu tacaala wa fiihi waxaa ku sugan xadiiskan alraddu in la radinayo calaa man yaddaci alrajca kuwa rajcada sheeganayo ila dunya addunya loo soo laaban oo qofku markuu dhinto ayuu haddana mucaamaladii adduunyada dib ugu soo laaban dadka dhahaya kaasna xadiiska waa radin waa kuwa buudiistaha iyo yahuudda iyo shiicada iyo caqiidada ay qabaan way rajcada way aaminsan yihiin oo waxay ku leeyihiin qofku waxay qabaan waxa la yidhaaho tanaasukhu alarwaax waa mas'alatu tanaasukhu alarwaax masaladan tanaasukhu alarwaax waxaa weeye yahuudda iyo qole la yidhaha buudiya qolo buudiye la yidhaha iyo qolo shiica la yidhahba way qabaanoo waxay ku leeyihiin qofku hadduu geeriyoodo haddii ruuxdiisu khabiise ay ahayd ruuxdiisu ruux khabiisaa hadday ahayd oo ilaahay uu u carooday masaskaa la soo geliyaa ruuxdu dibay u soo laaban maskay soo dhexgeli abeesooyinka waxa sharta badan ay dhexgeli ruuxdu intay soo laabato haddii ruuxdiisu ruux dayiba ay ahaydna waxay markaas ka mid noqonaya malaa'igta ruuxaaniyadaha lagu deli malaa'igta ruuxaaniyadaha lagu deli hadduu qofku ahlu khayr ahaa marka qofka ahlu khayrkaa mar walba waxay leeyihiin hadduu soo laabto dunidu u soo laaban laakiin wuxuu ka mid noqonaa ruuxaaniyiinta malaa'igta ruuxaaniyiintaha lagu deli hadduu qof ahlu shar ahaa qofka dhimanayana masaska iyo halaqyada iyo kuwa bahallada dadka qaniine iyo kuwaasaa la dhex gelinaa jasadkooda kuwaasuu noqonaa marka tanaasukul arwaaxaas ayaa lagu radin uu leeyahay sheekha wa fiihi raddu calaa man yaddaci rajca ila dunya qolada dhehaysa qofku markuu dhinto kabacdi adduunyada haddana dib ugu soo laaban waa liqowlihi nabiga qowlkiisa sala allahu calayhi wasalam licumar uu ku yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam in yakun huwa aladii takhaafu falan tastadiica dilkiisa ma awoodid liannahu low jaaza hadduu bannaanaan lahaa ana almeyita yarjic ila dunya meydku inuu adduunya dib ugu soo laabanayo lamaa kaana bayna qatli cumara lahu xiinaidin sayd cumar inuu markaa gaalkaa dilo ibnu dajaad ibnu sayaad uu dilo iyo wa kowni ciise bni maryam huwa aladii yaqtuluhu iyo nebi ciise inuu dilo haddana bacda daalika munaafaad isma diideen oo sayd cumara inta dilo oo haddana adduunyada mar kale usoo laabtay haddana sayd yani uu dili lahaa nabiyullahi ciise mar labaad haddana uu dili lahaa saasaa la samayn lahaa haddii tanaasuqul arwaax ay bannaan tahay adduunyada in lagu soo laabanayo qaala alimaamu albukhariyu raximah allahu tacaala baabu qowli الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama lilyahuud aslimuu taslamuu haadaa midkani baabu qowli الnabiyi nabiga qowlkiisiiyuu u baab yahay salى اllahu waslama wbaaraka calayhi lilyahuudi yahuudda nabigu salى اllahu عalayhi wasalama uu ku yihi aslimuu soo islaama taslamuu aad badbaadaan bimacnaa min alqatli dilka aad ka badbaadaan iyo waljariimati jariimadan aad ku jirtaan aad ka badbaadaan wa cadaab alaakhira cadaabka aakhirana aad ka badbaadaane soo islaama inuu nabigu sala allahu calayhi wasalama yahuudda uu ku dhihi jiray nabiga sala allahu calayhi wasalama yahuudda iyo gaalada kaleba wuxuu u sheegi jiray in badbaadiddu ay ku jirto islaamnimada islaamnimada in looga badbaadayo sharta adduunyada iyo sharta aakhirada aslimuu taslamuu saasuu nabigu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam qaalahu xadiiskaas waxaa wariyey almaqburiy waa saciid bnu saciid almaqburi can abi hurayra uu ka wariyey qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabun idaa aslama qowmun fii daari alxarbi walahu maalun wa araduuna fa hiya lahum baabun haadaa midkani baabun baabu idaa aslama qowmun qola hadday soo islaamaan fii daari alxarbi daarulxarbi dhexdiisa haddii qola ay ku soo islaamaan walxaalna ay soo islaamaan lahum kuwan soo islaamana maalun maal ay leeyihiin wa araduuna dhulyaalo fara badanna ay lahaayeen fa hiya aradiintaas iyo maalkuba lahum lilmuslimiin kuwii soo islaamo hore gaalo u ahaan jiray ayagaa maalkaas iyo boosaskaas oo dhan uu u sugnaaday masaladaasuu sheekhu ka hadli doonaa raximahu llahu tacaala waana masale madaahibtu isku khilaafeenoo hadda wuxuu radinayo oo sheekhu uu diidan yahay waa madhabkii xanafiyada xanafiyada ayagu waxay qabaan qofku hadduu isagoo gaal ahaa daarulxarbi hadduu ku soo islaamo gaal uu ahaa daarulxarbigii ayuu ku soo islaamay daaruxarbigiiyuu iska deganaaday marka daaruxarbigii sidii asagoo isaga degan ayaa dagaal qabsaday daarulxarbigii oo muslimiintii aa qabsaday waddankii muslimiintii markay qabsadeen wixii maal uu lahaa oo dhan iyo hantidiisii iyo guryihiisii iyo boosaskiisii muslimiintaa iska yeelanaya leeyihin xanafiyada xanafiyadu waxay leeyihiin qofkii meesha booska ku lahaa oo hantida lahaa xilligii dagaalka ka hor hantida lahaa hantidaa lama siinayee waa fay lilmuslimiin muslimiintaa qaadanayay leeyihiin waa xanafiyada amaa saddexda madhab oo kale oo imaamu shaafici uu ka mid yahay waxay leeyihiin qofku hadduu waddan gaala uu dhex deganaa waddankii gaaladuu dhex deganaa uu ku soo islaamo markuu sidaa ugu soo islaamay waddankiiaa la qabsaday oo dad muslimiin ah kusoo diilay waddankii waa la qabsaday qofkaan marka hantidiisa asagaa iskale hantida la haniimaysanayo kuma jirto hantida la haniimaysanayo kuma jirto ilaa qofkani qof muslimabu qof muslima wey wixii boosas uu ku lahaa waddanka iyo wixii dukaamo uu ku lahaa iyo wixii hantiyaho waddanka untiiloo dhan waa loo badbaadina waa loo badbaadin qofka hadduu daarulxarbi uu ku soo islaamay markaa kabacdina daartii lagu qabsado walidaalika jumhuurta iyagu saasay qabaan wuxuu ku leeyahay sheekhu qowluhu baabun idaa aslama qowmun fii daari alxarbi walahum maalun waaraduuna fahiya lahum ashaara bidalika ila raddi calaa man qaala min alxanafiya xanafiyadii tiriyuu radinaa ina alxarbiya gaalka xarbiga idaa aslama hadduu soo islaamo fii daari alxarbi daarulxarbi hadduu qofku ku soo islaamo wa aqaama biha daarulxarbina uu isaga nagaado xataa galaba almuslimuuna calayha ilaa muslimiintu ay ka qaalib noqdaan daartii uu deganaa isaguna uu ku soo dhex islaamay fa huwa axaqu bijamiici maalihi maalkiisoo dhan asagaa ku xaqneyo badan ay yidhaaheen ilaa ardahu dhulkiisii iyo wacaqaarahu maguurtadiisii maahane wixii maguurtaa xaq kuma leh xanafiyadu saasay leeyihin wixii boosasii maguurtaa xaq kuma laha isagu fa innahaa hantida maguurtadaa takuunu fay-an lilmuslimiin muslimiintay u ahaanee fay waqad khaalafahum xanafiyada waxaa khilaafay abuu yuusuf oo xanafiyada ka tirsan isaguna fii daalika xukunkaasuu ku khilaafay fa waafaqa abuu yuusuf alxanafi asagu wuxuu waafaqay aljumhuur masaladan isagu jumhuurta ayuu ku waafaqay wa yuwaafiqu tarjama tarjamada waxaa waafaqaya xadiisun akhrajahu axmed can sakhr bni alcayla albajali qaala fara qowmun qoomaa cararay min bani sulaymin can ardihim dhulkoodii ka carareen fa akhadtuhaa waan qaatay fa aslamuu way islaameen wa khaasamuunii waa ila doodeenoo ila nebiy nabigay igula doodeen sala allahu calayh wasalam waxay dhaaheen dhulkan intaan gaalada ahaan jirnay dhulkan annagaa iska lahayn meeshana waan ku soo islaamnay dagaalkaa dartiisaan uga cararnay faraddahaa ardadii calayhim dushooduu nabigu ku soo celiyey sala allahu alayh wasalam dadkii hore iskaga lahaa ayaa boosaska iska lahu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam wa qaala nabiguna sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi idaa aslama arajulu fa huwa axaqu biardihi wa maalihi qofku hadduu soo islaamo boosaskiisii iyo maalkiisii asagaa ku xaq leh saasuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمود ومحمود بن غيلان المروزي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد البصري عن الزهري عن علي بن الحسين من آل علي بن أبي طالب وآلك كن نسبة شاقنا سيدنا علي بن أبي طالب عن عمرو بن عثمان بن عفان المدني وعثمان بن عفان ويلكيس المدني عن أسامة بن زيد قال صحابي وحولي قلت وحان يا رسول الله رسولك إلهيو أين حقيبة تنزل غدا بري حقيبة دقي fii xajatihi ayuu yidhi hadalkaa markuu nabigu xajinayey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ayuu usaama wuxuu yidhi gurigaad ku degi doontaa rasuulka ilaahayow maka markii aad tegtid qaala markaasuu wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam wa hal taraka lanaa caqiilun oo caqiilma wuxuu nooga tegey manzilan wax deegaana wixii guryihii dhammaa caqiil ibna abi taalib ayaa iska qaatay maxaa yeeley waxa weeye sayidina cali iyo jacfar iyagu muslimiinay ahaayeen marka ma dhexlayaan ma dhaxlayaan aabbahood ma dhaxlayaan oo diinulkufri ayuu odagu asagu ku dhintay waxaa dhexlaya caqiil oo xilliga marka gaal isagu ahaa xilliga asagu gaal ahaa ayaa guryihii oo dhan ba iskala wareegay ilaa iyagoo walaalaha kale muslimiin ay ahaayeen oo dhaxalka wax kuma leh laba diinay kala haystaan saasaa loola jeedaa markaasuu nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi wa hal taraka lanaa caqiilun manzilan caqiila hantidii dhammayd dhaxlay hantidii dhexmeedba isagaa dhaxlaye muxuu nooga tegey uma qaala markaasuu nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi naxnu annagu naaziluuna waxaanu degi doonaa qadan berri bikhayfi bani kinaana reer bani kinaana waadigoodii toggoodii waadigaasaan degi doona almuxasabi ayaan degi doonaa meesha waadiga muxasab la yidhaha waadi lmuxasab halkaasaan degaynaa huu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam xaysu makaanaan degaynaa qaasamad qurayshun quraysh ay isku dhaarsatay cala alkufri gaalnimo meeshii gaalnimada ay isugu dhaarsadeen oo mucaahadada ay dhex martay kufriga iyo dulmiga halkaasaan degaynaahu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam oo kufriga ay isku dhaarsanayaan waxaa weeye waa muqaadacatu rasuuliillah sala allahu alayhi wasalama wa ahlihi nabiga sala allahu alayh wasalama saxiifaddii daalimadaa meeshii lagu qorsheeyey iyo meeshii lagu qorayo warqaddii daalimada ahayd oo nabiga sala allahu alayh wasalam iyo ahalkiisa lagu go'doominayey halkaasaan degaynaahu yidhi oo meeshaa nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu u degaya waxa weeye xikmada ku jirta waa shukran lilah ilaahu ugu shukrin shalay meeshu meeshu sida ay ahaan jirtay xaaladdeeda iyo markaan meeshan joogi jirnay xaaladeennu siday ahayd iyo maanta oo ilaahay ciziga iyo sharafta iyo guushan ilaahay uuna siiyey marka xasuustaasaan ka rabnaa xasuustaasaan rabnaaho meeshaasaan degaynaa hu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam naxnu naaziluuna qadan bikhayfi bani kinaanata almuxasabi xaysu meelaan degaynaa qaasamad qurayshun quraysh ay isku dhaarsatay cala alkufri gaalnimo wadaalikaasna wuxuu ahaa sha'nigaas wuxuu ahaa ana bani kinaana nimankan reer bani kinaana la yidhaha xaalafad waxay bahwadaag la noqdeen qurayshan calى bani haashim calى cadaawati wa muqaadacati bani haashim reer beni haashim in la gooyo oo cadaawo loo muujiyo ay maaragtaa kula bahwadaag noqdeen qoraysh qorayshaasay bahwadaag beni kinaana kula noqdeen oo maxaa lagu cadaawaysan reer beni haashim an laa yubaayicuuhum inaysan waxba ka iibsan walaa yu'wuuhum aysanna soo dumin inaan guryaha loo fasixin inaan gabdhahooda la guursan inaan beec iyo shire iyo waxba maaragtaahi aan lala gelin sidaasay marka yacni muqaadacadaas ay ku heshiiyeen beni kinaana iyo iyo markaa nimankan heer qoraysh la yidhaah oo markaa wuxuu ku leeyahay sheekhu raximahu اllahu tacaala xaafidku xadiidkan munaasabada uu la leeyahay tarjamada sheekha wa yumkinu waxaa suurtagalahu yidhi an yuqaala in la yidhaaho lamaa aqara الnabiyu nabigu salى اllahu عalayhi wasalama markuu ku qiray caqiilan calىa tasarufihi fima kaana liakhawayhi labadiisa walaal wixii ay xaq u lahaa lahaayeen inuu asagu isaga tasarufay caliyin wa jacfar welinabiyi nabiga salى اllahu عalيه wasalam wuxuu xaq u lahaan lahaa min adduuri waالribaac bilbayci wagayrihi markuu caqiil ugu tasarufay walam yugayir الnabiyu salى اllahu عalيه wasalama dalika arrinkaasna ilaahay uusan nabigu isbeddel ku samayn walan tasacahaa daartiina uusan ka siibin nabigu salى اllahu عalيه wasalam miman hiya fii yadihi qofkii guryaha gacanta ku hayey nabigu salى اllahu عalيه wasalam kama siibin lamaa dafira markuu maka ku guulaystay guryaha dadkii maaragtaa iska lahaa nabigu kama qaadin kaana fii dalikaas waxaa ku sugan dilaalatu sin calaa taqriiri man biyadihi daarun aw ardun qofkii gacantiisa guri uu ku jiro ama dhul iyo boos ay ku jiraan in lagu sugayo idaa aslama hadduu soo islaamo qofku wahiya fii yadihi bidariiqi alowlaa hadduu qofku soo islaamo dhulkii asagoo gacantiisa ku haya in lagu sugayo taasaa suurtagala in munaasabo looga raadiyo wa qaala alqurdubiyu qurdubi wuxuu yidhi yaxtamilu waxaa suurtagala an yakuuna muraadu albukhaariy muraadka bukhaari inuu yahay anna nebiya nabigu sala allahu alayh wasalama manna calaa ahli maka ahli maka nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku manaystay biamwaalihim xoolahoodii wa duurihim guryahoodii in loo nabadgeliyey min qabli an yuslimuu intaysan islaamin ka hor fa taqriiru man aslama qof islaamay in gacantiisa lagu sugayo yakuunu bidariiqi alowlaa gaaladiiaba guryahoodii gacantooda loo sugaye dadkii soo islaamay maxaad u malayn marka ayaa gacanta ku hayna hantidooda iyagaa iskale w qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala qaala azuhriyu assaabiqu fi lisnaad imaamu zuhri wuxuu yidhi waalkhayfu khayf alwaadi waa toga waadi lmuxasabu قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل وإسماعيل بن أبي ويس المدني إمام مالك وأبتقوها قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم المدني عن أبيه أبيه أسلم المدني مولى عمر مولى عمر وها أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استعمل سيدنا عمر وحو الشقالة وكدقي مولا أدون أدون كاسو له سيد عمر أسقنادي أدون كاسو يدعى لوغو ييره ولوغو مقعابه هنيا addoon hunayi magaciisa la yidhaah ayuu wuxuu nabigu wuxuu yacni madax uga dhigay sayidina cumar istacmala bimacnaa jacalahu ra'iisan wuxuu madax uga dhigay mowlan addoon addoonkaasoo lahu asaga u sugnaaday sayid cumar addoonkaasoo yudcaa lagu magacaabo hunayan magaciisa hunayi la yidhaah calalximaa meeshii la shirmeeyey uu madax uga dhigay ximaha waxa weeye waa meel madaxweynuhu uu xaq u leeyahay inuu derbi u sameeyo oo soo shirmeeyo oo uu soo meegaaro si markaa ay u daaqaan yacni geela sadaqada ah iyo ariga sadaqada iyo dadka waayeelada xoolahooda iyo dadka cuuriyaanka ah oo meelo dhedheer xoolahooda aan maaragtaa naqa iyo daaqa aan u geyn karin dadka cuuriyaanada iyo waayeelada iyo meeluu ugu talagalo daaqa wey xoolahooda la daajinayo meel saasuu usoo meegaaray uu yidhi adigaa meeshaa waardiye ka ah adaa waardiye ka ah dadka xoolahoodu ay daaqayaan iyo dadka xoolahooda aan loo ogolayn adaa kala saaraya haddaad tahay hunayi faqaala markaasuu sayidina cumar wuxuu yidhi yaa hunayu hunayiyow udmum janaaxaka garabkaaga u dun can ilmuslimiina ay cala almuslimiin muslimiinta dushooda garabkaaga u dunoo yacni wuxuu ula jeedaa ikhfid janaaxaka warxamhum dadka muslimiinta garabka u raariciyo u naxariiso wataqi iskana ilaali iska ilaali hunayiyow dacwata almuslimiin muslimiinta habaarkooda iska jir meeshaan xoolaha maaragtaa yacni loola imanayo mar walbaba qof walba ay leedahay neef aan daaqsan iyo dadkii masaakiinta ha ka celinin oo anugu aan ugu talagalay xoolahooda inay meesha daaqaan dadka curyaanada dadka waayeelada xoolaha sadaqada zakada loogu talagalay ilaaliyo iska ilaaliyo muslimiinta habaarkooda yuusan kugu dhicin fa ina dacwata almadluum qofka la dulmiyo laga gardaran yahay habaarkiisa mustajaabow qofka madluumka ah dacwadiisa waa la aqbali mar walbaba wa adkhil soo geli meesha aan xareeyo meegaaro daaqa leh rabba suraymati neefaf yarowga qofka wata qofka neefafka yar wata u geli ha daaqaan wa rabba alqunayma ari yarowga qofka iska leh ariga yaroo neefafka yaryaroo ariga qofka iska leh ha wada daaqaan weeyaaye anugu naftayda waan uga digi wa nacama bni cawfin xoolaha cabdiraxmaan ibnu cawfna naftayda waan uga digi meeshaa in la geliyo meeshuu dhihi lahaa wa iyaaka mubaalaqatana wuxuu yidhi wa iyaaya leanna xoolaha cabdiraxmaan ibnu cawf kaana haniyan min saxaabati rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam melyan dheer uu ahaa marka isagu shaqaaluu leeyahay oo xoolihiisa meeshuu rabuu daaqsan karaahe cabdiraxmaan ibnu cawf looma ogolo xoolihiisa inaad geliso iska ilaaliyo dadka waxaan ugu talagalay masaakiinta iyo fuqarada iyo meelo dhaadheer maaragtaahi aan geysan karin oo cawska iyo aan iibsan karin dadkaasaan ugu talagaluu leeyahay sayidina cumar wayaayo nafteydaan uga digaayo wa nacama bni cawfin cabdiraxmaan ibni cawf xoolihiisii iska jir meesha ha gelinin wa nacama bni cafaan xoolaha cuhmaan ibnu cafaanna waan kaaga digi ha gelin meesha waa dad mayaasiiru saxaaba mayaasiir wa akhniyaa saxaaba wey dadkii asxaabtoodii akhniyadoodii wey dadkaas ha gelin xoolahooda fa innahumaa labadan saxaabi in tahlik maashiyatuhumaa xoolahoodu hadday ka halaagsamaan oo abaaru ay ku dhacdo oo meelay daajiyaan xataa ay waayaan yarjica iyagu waxay u laabanayaan ilaa nakhlin geetimireed iyo wasarcin abuur waa dad beeralayo hantiya u taalla meesha haddii xoolaha dhanna dadkan ay ka baaba'aan cabdiraxmaan ibnu cawf iyo cuhmaan ibnu cafaan xooluhu hadday ka baaba'aan hanti badan ay leeyihiin hanti badan ayay iyagu leeyihiin waa ina rabba surayma laakiin neefafka yar qofka iska leh wa rabba algunayma iyo ari yarowga qofka iska leh neefafka yar ee ariga yarowga masaakiinta iska leh in tahlig maashiyatuhumaa maashiyahooda xoolahoodu hadday halaagsamaan oo xooluhu ay ka dhammaadaan ay ka baaba'aan ya'tiini qofkaasi xooluhu uu ka baaba'ay aniguu ii imaanaa bibaniihim uu idiin qoro meesha mise bibeytihi ya nusqooyinkaasaa ron bibeytihi aad moodaa anigu ii qoray bibeytihi saasuu ii qoray qowluhu bibeytihi kada lilakhari bimuhanaatin qablaha taxtaaniya saakina bilafdin mufrad ilbeyt bibeytihi waa mufradka beyt walilkushmiihani binuunin qabla taxtaaniya bilafdi jamci اlbaniin walmacnaa mutaqaarib labada macno waa isku dhow yahay bibeytihi haddii ya'tiini wuxuu ii keeni oo ila imaani bibeytihi gurigiisi bimacnaa biahli beyti carruurtii aniga ii keeni haddii xooluhu dadka masaakiinta ay ka baaba'aan sayidina cumar carruurtayda meel gee saasay ila yihiin amaa dadkan hantida le ilmahooda iyo yani xoolahooda haddii ay baaba'aan nin walbaa meelu wax ugu duugan yihiin hanti badanay leeyihin ayagu laakiin fuqaradii dadkii masaakiinta xooluhu hadday ka baaba'aan nin walba anugu guriga intay igu imaado le haye carruurtii way qadayaan ahalkii way qadayaan baaba'a ka jira aniga marka dhib ha ii soo jiidin dhib ha ii soo jiidin in tahlig hadday halaagsanto maashiyatumaa maashiyatumaa ya'tinii waxaa ii imanaya maashiyatumaa maashiyatu rabbi surayma wa rabbi lgunayma ya'tinii ay kullun minhumaa mid walboo rabbi suraymaha iyo rabbi lgunaymaha ka mida wuxuu ii keenaa bibeytihi biahli beytihi ahlu beytkiisi uu ii keeni fayaquulu markaasuu miskiinkii wuxuu leeyahay yaa amiira almu'miniin yaa amiira almu'miniin uu ilay inta iridda iga soo istaago amiir almu'miniinow amiir almu'miniinow saasuu ileeyahay afa taariku masaakiintii maka tegaa ana anigu maka tegaa la abaa laka aabbaha waaye aabba waqusan kuu sugnaani hunayiyow masaakiinta iriddayda joogta miyaan ka aamusi karaaw saas awgeed dadka masaakiinta bis meesha ha daaqaan xoolahooda falmaa-u biyaha iyo walkala-u iyo cawskii ayaa aysaru calaya aniga iga fudayd badan min adahabi dahabkii iyo walwariqi fidadii inaan hadda masaakiinta cawska iyo biyaha u ogolaado ayaa iga fudayd badan hadhow baytulmaalki inay yidhahaan dahab naga sii dahab iyo fido ilaa adaan xaq kuulnahay madaxweynihii anaa gurigaan taagannahay hantidii maaragta muslimiinta aad u haysay baytulmaalka dahab naga sii oo lacag naga sii waxaa iga fudud hadda inaan biyaha iyo cawska u ogolaano saasaa iga fudud marka wuxuu leeyahay dadka akniyada ka ilaali meesha dadka akniyada meesha ka ilaali waymullahi ilaahay dhaartiisa aqasami dhaartaydu ahaatee innahum ayagu dadku anoo sidaa u dadaanaya la yurawna waxayba u maleeyaan annii anigu qad dalamtuhum inaan dulmiyey u maraynayaan saas anigoo ugu dadaalaya dadka masaakiintii innahaa ay tilka alaraadi dhulyaalkan anigu aan meegaaray oo aan soo wareejiyey la bilaadihum dhulkoodii wey waa dhulkoodii ay ku soo islaameen bilaaddoodii wey qaataluu calayha araadidan dhulyaalkan dushooday ku dagaalameen fi ljaahiliya fii zamani aljaahiliya waa dhulkii jaahiliyada ay ku dagaalami jireen wa aslamuu calayha calaa tilka alaraadi ardayaalkaas dushooday ku soo islaameen fi lislaam fii cahdi alislaam xilligii islaamkana iyagoo jaahiliye gaalo ahaan jiray dhulkii ay ku soo islaameen way xaqay u leeyihiin masalada uu ka rabo imaamu albukhaari waa halkaas wa aslamuu calayha inahaa labilaaduhum qaataluu calayha fi aljaahiliya wa aslamuu calayha fi lislaam oo qofku inuu xaq u leeyahay meeshuu ku soo islaamo hantidiisii inuu asagu iska leeyahay waaladii nafsii biyadihi lowla almaalu maal ma ahaateene aladii maalkaasoo axmilu calayhi maalka dushiisa aan dadka mujaahidiinta ku xambaarayo oo wuxuu la jeedaa min alkhayl fardaha dadka mujaahidiinta aan ku xambaarayo ma ahaateene fii sabiili اllah jidka ilaahayna aan ugu xambaarayo qofkii faras aan haysan fardahaas aan ugu talagalay meesha inay daaqaan ma ahaateen wuxuu kalu daajin jiray sayidina cumar fardaha uu ugu talagalay in lagu jihaado in lagu jihaadona meeshaa la daajin jiray eegana fardaha meesha aan daajinayo ma ahaateene maa xamaytu ma meegaareen oo kama aanan celiyeen calayhim dadka ahlu ahlulbilaadka ah oo dhulkan ku dagaalamay kama aanan meegaareen oo kama celiyeen min bilaadihim dhulkoodii shibran hal taako oo derbiya kuma meegaareen dhulka dhan waa u wada fasixi lahaa meesha rabtaan daaqsada ayaan dhihi lahaa laakiin waxaa igu kallifaya daaqsitan waxaa weeye dad masaakiin oo meel dheer aan aadi karin iyo fardahaas aan ugu talagalay dadka mujaahidiinta in markaa xilliga jihaadka markii la gaaro ay jihaadka ugu isticmaalaan dadka fardaha aan heli karin ee mahani xataa meegaarka iyo derbiyada dhan waa iska dhaafi lahaa ilaa dhulku dhulku iyagu iska lahaayeen wey dadku qaala alimaamu albukhaariy raximah allahu tacaala baabu kitaabati alimaami annaas haadaa midkani baabu mashruuciyati kitaabati alimaam madaxweynaha qoraalkiisii jidayntiisii u baabiya annaasa dadka inuu diiwaan geliyo oo uu qoro uu nabigu jideeyey sala allahu calayhi wasalam waxa imaamu albukhaari masaladan uu doonayo meeshan inuu nooga sheego waxa weeye madaxweynaha nabiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu u jideeyey in dadka la diiwaan geliyo dadka deegaanka jooga in la diiwaan geliyo almuqaatila wa gayrihim dadka hubka qaadaya oo dagaalamaya oo jihaadka ciidamada in la diiwaan geliyo dadka shacabkaana in la diiwaan geliyo si hadhow looga aamin noqdo tajasus iyo qofkani xaggee ka yimid iyo qofkani yaa yaqaana iyo qofkani xaggee ka yimid si dadka dhan markaa dowladda malafkoodii ay u hayso dowladda malafkoodii liiskoodii si dadka dhan ay u hayso waa qayb amniga ka mid a askartii qof ku dhex dhuuman karta ma lahan shacabkii qof ka dhex dhuuman kara ma lahan sunnada nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa ka mid ah ciidankana waa qori jiray nabigu sala allahu alayh wasalam dadka kaleo aan ciidanka ahayna waa la diiwaan gelin jiray xilliga nabiga sala allahu alayh wasalam qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadaثna moxamed bnu yuusuf huwa alfiryaabi qaala xadaثna sufyaan huwa athawriyu can ilacmashi wa sulaymaan bnu mihraan can abi waa'il abi waa'il alkuufi can xudayfa xudayfata bn yamaan saaxibu siri rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi xudayfa qaala الnabiyu nabigu wuxuu yihi salى اllahu alayh wasalam اktubuu lii aniga ii qora iisoo qora man ruux iisoo qora ruuxaasoo talafada ku dhawaaqay bilislaami qof walboo islaamnimada ku dhawaaqay iisoo diiwaan geliya qofkaasoo min annaasi dadka ka mid ah qof walboo islaamnimada ku dhawaaqay hala iisoo qoro saasuu dhihi jiray nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh fa katabnaa lahu nabiga waxaan u soo qornay sala allahu calayhi wasalam alfan wa khamsa mi'a rajul kun iyo shan boqol oo markaa islaamku intaasuu maraya dadka muslimiinta waa awaa'ilulislaam kun iyo shan boqol oo muslimiina liiskoodii iyo diiwaankoodii ayaa nabiga u keenay sala allahu wasalam wabaaraka calayh waana maxalu shaahidka imaamu albukhaari baabu kitaabati alimaami annaas oo dowladda markaa inay wax diiwaan geliso waxay u kala soocan yihiin waa sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam in dowladda ay wax u kala xadidan yihiin oo ay wax u kala soocan yihiin oo umuurtu aysan isku dhex yaacin waa sunnadii nabiga sala allahu calayhi wasalam fa qulnaa markaasaan waxaan nidhi markii xilligaa dadka la diiwaan gelinayay ayaan waxaan nidhi nakhaafu oo annagu ma baqaynaa walxaal naxnu annagu alfun wa khamsu mi'atin kun iyo shan boqol annagoo gaarnay oo qof oo markaasay isla badan yihiin saxaabatu rasuulilah sala allahu calayh wasalam oo islaamku xilliga xilliga awaa'ilulislaamku kun iyo shan boqol oo qof annagoo ah miyaan gaalo ka baqayna saasay aan nidhi oon isnidhi yihin falaqad ra'aytunaa ka bacdi waxaan is aragnay ubtulinaa annagoo nala imtixaanay ka bacdi annagoo imtixaan nagu dhacay ayaan arkuu yidhi xataa ina rajula ninku la yusallii waa tukanayey waxdahu munfaridan keligiis xaalu yahoo jamaaco aan lahayn ayuu gooni u tukanayay walxaal uu tukanayo huwa rajulku khaa'ifun u baqayo waxaan aragnay annagoo farihii ka badannay oo qof qof u baqayno salaaddii aan laysku jamaacaysanay xilligaasna waan aragnay waa xilligii fitanta ayuu markaa ishaaray walidaalika xaafidku wuxuu ku leeyahay wa ama qowlu xudayfa falaqad ra'aytumuuna ubtuliina ilaa aakhirihi fa yushbihu waxaa u eg yahay hadalkani an yakuuna inuu ahaado ashaara bidalika saxaabigu hadalkaa inuu ku ishaaray ilaa maa waqaca fii awaakhiri khilaafati cuhmaan dowladdii sayd cuhmaan awaakhirteedii waxyaalihii dhacay oo min wilaayati bacdi umaraa'i alkuufa madaxdii kuufa qayb ka mida wilaayadoodii kalweliid ibni cuqba ninkii la dhihi jiray weliid ibnu cuqba xaysu kaana yu'akhiru salaa ninkaa weliid ibnu cuqba kuufa xukumi jiray salaaduu dib u dhigi jiray xilliga salaado wakhtigoodii uu dib uga dhigi jiray ow laa yuqiimuhaa calaa wajhiha ama salaadda qaabkii loogu talagalaba uma uusan oogi jirin wa kaana bacdu lwariciin culimmada xalaal miiranaya qaar ninkii dukadana waa diri jiray waa waktigii waktiga asagu hala dukada uu yidhaaho maahane ninkii waktigii loogu talagalay dukada wuu dili jiray waa dili jiray saasuu ahaa jabbaar uu ahaan jiray wa kaana bacdu lwariciin culimmada xalaal miiranaya qaarkood waxay ahaan jireen yusallii waxdahu siran culimmada xalaal miiranka waxay samayn jireen si qarsoodiya qof walba keligii u tukan jiray yaana la arkin oo dowladda aan arkin dowladdii cuqba xilligaasna waan aragnuu yidhi ibtilaaha imtixaanka nagu dhacayo siran si qarsoodiya qofku u tukan jiray uma yusallii macahu markaasuu ninkan madaxdahay weliid ibnu cuqba micigiisuu la tukan jiray khashyatan cabsi min wuquuci alfitna inay fitna meesha ka dhacda laga baqi gooniya wakhtiga awalka inta laga tukado gooni loo dhuunto ayaa haddana hadhow meesha masaajidka weyn oo laysugu imaanayana marka wakhtigii dilay haddana lala tukan jiray asagoo wakhtigii dilay cabsi asaga laga baqayo marka taasuu ishaaray saxaabigu wa qiila waxaa la yidhi kaana daalikaasi wuxuu ahaa xiina atama cuhmaanu sayidunaa cuhmaan markuu dhammaystiray asalaata fi safar oo yidhi xilliga safarka salaadaha waa la dhammaystirayo afar ragca lagu tukan wa kaana bacduhum qaarna uu ahaan jiray yaksuru siran si qarsoodiya inuu salaaddii usoo gaabiyo waxda khashyata alinkaari calayhi asagoo ka baqaya sayid cumar inuu masalada ku inkiro wawahima waxaa gefay man qaala qof yidhi ina daalika kaasi kaana wuxuu ahaa ayaama qatli cuhmaan maalmihii sayid cuhmaan la dilayuu ahaa suurtagal maaha tani lianna xudayfa lam yaxdur daalika maba jooginba xilligii sayid cuhmaan la dilayo wa fii daalika waxaa ku sugan xadiiska calamun calaamad oo min aclaami الnubuwa nabiga salى اllahu alayh wasalam calaamadihiisi mucjizooyinkiisa ka mida oo min alikhbaari bishay shaygii oo la khabray qabla wuquucihi intuusan dhicinba waqad waqaca waxaa kaloo dhacay ashaddu min dalika waxaas wax ka darana dhacay bacda xudayfa fii zamani اlxajaaji wagayrihi zamankii xilligii xajaaj iyo kayrkiisba waxyaalahay wax ka darano imtixaana dhacay qala alimaamu albukhariy raximah اllahu tacaala xadaثana cabdaan wa cabdullahi bnu cuثmaan ibnu jabalata albasriy qaala can abi xamzata wa moxamed ibnu maymuun almarwasi can ilacmashi fawajadnaahum dadkii xilligaa islaamka ahaa waxaan ogaanay markaan diiwaan gelinay khamsa mi'atin shan boqol laakiin riwaayada horea muctamida riwaayada hore isagu wuxuu mutaabacaynaa abi xamza can alacmash sufyaan can alacmash waxaa iskhilaafay marka xertii acmash sufyaan athawri wuxuuna soo yidhi riwaayadiisu waxay ahayd fakatabnaa lahu alfan wa khamsa mi'ati rajul xerowgan isaguna acmash ka qaado abi xamsa moxamed ibnu maymuun almarwasi isaga riwaayadiisa wuxuu ku yidhi fawajadnaahum khamsa mi'a oo kale ah ayuu sheegay waalmuctamadu alriwaayat اluulaa riwaayadii hore ayaa muctamadow qaala abu mucaawiya abu mucaawiya isagana waa kana waa moxamed ibnu khaasim addariir اlkuufi isaguna wuxuu yidhi maa bayna siti mi'atin ilaa sabci mi'a waxaan helnay dadkii markaan diiwaan gelinay lix boqol ilaa toddoba boqol intii u dhexaysa ayaan helnay yidhi waa mukhaalifan lithawriy isaguna thawriyuu khilaafay somaliti xertii acmasha iskhilaafaya abu mucaawiya isaguna waxaa weeye waa can ilacmashi can abi xamza can ilacmash sufyaan thawri can ilacmash kulli marka sida muctamadka waa riwaayadii hore qowluhu qaala abu mucaawiya bayna siti mi'atin ilaa sabci mi'a ay ana abaa mucaawiya khaalafa thawriya aydan isaguna wuxuu khilaafay thawri can ilacmash bihada alisnaadi fi lcidda tiradii ku khilaafay wadariiqu abi mucaawiya haadihi wasalha muslim axiriiri wa axmed wanasaa'i wa bnu maaja wa kaana riwaayata athawriyi rajaxat cinda albukhaariy waa saasuu u hormariyey soo ma aragtid iyadoo hormari riwaayada hor riwaayada agtiisa muctamadka ka ah asagoo hormariyaa imam albukhaari falidalika ictamadaha riwaayadaas uu cuskaday bukhaari waa likownihi thawri ahaashadiisu axfadahum xertii acmash isagaa ugu xifdi badnaa xertii acmash sufyaan thawriya ugu fiicnaa mutlaqan wazaada calayhim wuxuu kal haddana ziyaadana waa keenay isagu thawri cadad ziyaadahu keenay wa ziyaadatu hiqa alxaafid muqadama qofka hiqada xaafidka ziyadadiisuna waa muqadamo wey wa abu mucaawiya wain kaana axfada asxaabi alacmash haba noqdo bikhusuusihi walidalika ikhtasara muslim calaa riwaayati uu ku gaabsaday laakinahu lam yajzim bilcadadi isagoo naftiisu xaafid weyn haba noqday cadadka ma jazmin cadadka ma jazmino wuxuu yidhi maa bayna siti mi'atin ilaa sabci mi'a isagu waa shakisan yahay sufyaan thawri laakiin isagu ma uusan shakin faqadama albukhaariyu wuxuu hormariyay riwaayata thawri waa liziyaadatiha binisbati liriwaayati اlاثnayn labada sheekh oo kale taasaa ziyaado ka wadata qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu taعaalى xadaثana abu nucaym abu nucaym waa alfadl ibnu dukayn اlkuufi qaala xadaثana sufyaan sufyaankan waa sufyaan thawri kada abu nucaymin in lam yansibi waa ti aan soo marnay lakin irshaadu saari irshaadu saariga meesha isagu wuxuu qoray sufyaankan waa sufyaan bnu cuyayna saasuu yidhi sharxan irshaad irshaadu saari la yidhaaho laakiin sida sawaabka waa sufyaan thawri sida qaacidadii hore waan ugu soo qaadan jirnay عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عن عمرو بن دينار المكي عن أبي معبد أبي معبد مر هدو ابن عباس كقاضي وحن سوق قاضي نافذ إنه يهي مولى ابن عباس ونافذ مولى ابن عباس عن ابن عباس أب لمعبد فنافذ مولاه غير هرددي غير كي اسكردي وكي كلها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحر ابن عباس جاء رجل هنا إلى النبي نبي أيمت صلى الله وسلم وبارك عليه فقال مركاس نينك وحيري يا رسول الله رسولك إلهي إني كتبت أنيق والي قري أو والي ديوان قليي في غزوة كذا وكذا دولان كساسي ساسا اللي يقول ديوان قليي والله يقول قري محل شاهدك انت سكرها بخاري كتبت والي قري وإن تتكلم قري جري حلق النبي صلى الله عليه وسلم مسألة هالكاس وكدلي شمو وامرأتي إسلام تيدنا حاجة من حج أصعته قال النبي صلى الله عليه وسلم وحيري ارجع أرضو مركا دب الله فحج مع امرأتك إسلام تادا أرضو لحج فمسألة إساقو ترجمة استفر عن صمرني قال الإمام البخاري قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إن الله تعالى باب هذا مثل باب باب إن الله إله يؤيد الدين إلهي دينة إسلامك وحو كحوجيا بالرجل نن أيو إلهي كحوجيا نن كاسو الفاجر فاجر أه محل شاهد إمام البخاري مسألة ودون يماشا إنه وقهد لو حوي لا عبرة بالمظاهر qofka madharka diineed iyo muuqaalka diineed oo ka muuqda keligiis yacni loogama qiyaas qaadan karo khaatimadiisu inay sida noqon doonto qofku mahmaa khadama diin si kastuu diinta ugu khidmeeyo sin kastuu jihaad u galo si kastoo gaalada uu u laayo laa cibrata bilmadaahiri faxasbu muuqaalada keliyahu kuma filla inama alcibratu bilkhawaatim waxa la fiirinayo waa khaatimada waxaa dhici karta qofkan isagoo diinta islaamka fidiyey gaalo fara badan laayey haddana su'ul khaatima in ilaahay ku khatimo walciyaadu billah ilahay naga badbaadiye subxaanahu wa tacaala marka tarjamada mafhuumkeedu waa sidaas yacni atakyiif altakyiifu alfiqhiyu bitarjama تكييف كفقه ترجمة هذه كيفية فقه هذا التكييف الفقهي لهذه الترجمة تكييف كفقه ترجمة إلى ذهي والله عبرة بالمظاهر فحسب مقالة كلي هذا لما فيرنا إنما العبرة بالخواتم وحل فيرنا وخاتم دو يعني عبرة ما قفك الدين تهدو النصرين وقال دي أولين انت سخاتمة دي سنة أي وناكسنتهي عبرة معها واحد عكرت قبضا oo ilaahay diinta uu ku ayidayo oo gaaladii laynaya haddana su-uul khaatima uu ku dhaco walciyaadu billah masaladaasuu tarjamaysay sheekhu qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala xadaثna abulyamaan alxakm bnu naafic alximsiyu qaala akhbarana شhucayb bn abi xamزة alximsiyu can zuhri xa قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وحدثني محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام سنعاني قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المصيب عن أبي هريرة قال وحير أبو هريرة شهدنا وان حاضرني مع رسول الله رسولك إلهي معي سحانا نهي صلى الله عليه وسلم أيان دقال حرم معركة حاضرني والدقال فقال لرجل ninuu nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam ninkaasoo miman duul ka mida duulkaasoo yaddaci islaama islaamnimada sheega jiray haadaa min ahli nnaar uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam ninkaan islaamnimada sheeganaya waa ahlu naar uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam falamaa xadara alqitaalu dagaalkii markuu soo xaadiray qaatala rajulu ninkii waa dagaalamay qitaalan dagaal dagaalkaasoo shadiidan adag aad uu gaaladii u laayay فأصابته نينكي وحا أصيبتي جراحة داوع فقيل وحا لي يا رسول الله رسولك إلهيو الذي نينكي قلت آتري إنه من أهل النار فإنه إساقو قد قاتل اليوم ما أنت نينكي وادقالمي قتالا شديدا دقال أدق أيو دقالمي وقد مات نينكي نواد انتي فقال النبي نبي صلى الله عليه وسلم وحيري إلى النار حق النار تؤدي سكسو أدقالمو دينتا أكريالو ودينتا أقول نصريالو وأهل النار ويري نبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسألة شيخ باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر rajul ilfaajiru ilaahay diinta ku kor yeeli karaa hadduu doonow faqaala الnabiyu nabigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi ila naar naar uu aaday ninkaas qaala wuxuu yidhi abu hurayra fakaada bacdu الnaasi dadka qaarkood waxay sigeen an yartaaba inuu shakiyaba oo hadalka nabigii ay ku shakiyaan dadka qaar saasaa loo dhowaado qarka loo saarnaa ilaa ninkii diintii kor yeeliyo gaaladu dagaalamay haddana wuxuu ku dhintay daahirka markii la fiiriyo shahiidnimo madharka muuqaalkiisu waa shahiidnimo fa baynamaa waqti hum saxaabadii calaa daalika sha'niga ay ku sugan yihiin id qiila markaasaa waxaa la yidhi innahu ninkii lam yamut kabacdiha waxaa la xaqiijiyey ninkii inuusan dhiman walaakina bihi ninka waxaa ku sugan jiraaxan dhaawacyo dhaawacaasoo shadiidan ee daran falamaa kaana min alleyli fi leyl falamaa kaana ninkii markuu ahaaday min alleyli fi leyl habeenkii dhexdiisa markuu ahaaday lam yasbir ninkii ma sabrin cala aljiraaxi dhaawacyaalkii korkiisa gaaray waa u adkaysan waayey faqatala nafsahu naftiisiiyuu dilay faأkhbira الnabiyu nabigaa loo sheegay salى اllahu عalيه wasalama bidalika biqatli nafsihi ninkii inuu naftiisii dilay ayaa nabiga loo sheegay salى اllahu عalيه wasalam faqaala nabigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi allahu akbar ashhadu anii cabd اllahi warasuuluhu waxaan qiri ilaahay addoonkiisa iyo rasuulkiisa inaan ahay uma amara bilaalan bilaal uu amray nabigu salى اllahu عalيه wasalam fanaadaa biالnaasi dadkii ayuu ku naadiyey bilaal fanaadaa biالnaasi ay fi الnaasi dadka dhexdoodiiu ku naadiyey bilaal inahu laa yadkhulu اljannata ilaa nafsun muslima saas ku naadi jannada ma gelayo ilaa nafsu naf maahane naftaasoo muslimatun ee muslima ah wa ina allaha ilaahay la yu'ayidu hada اdiina birajuli اlfaajir ilaahay diinkan wuxuu ku xoojiyaa mararka qaar nin faajira oo su'ul khaatima ay ku dhacayso ayaa diintiina haddana kor yeelaya ayaa jirta xikmadaas dadka u sheeg uu yidhi bilaalow nabigana salى اllahu عalيه wasalam qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu man ta'amara fi اlxarbi min gayri imratin idaa khaafa alcaduwa masaladaas marka waxay kugu keeni mar walbaba cabsi ziyaadaahoo adigoo diintii bartay adigoo sheekha adigoo mudarisa mar walbaba inaadan tala saaran acmaashaada oo mar walbaba welwel iyo cabsiyo ay kugu jirto khaatimada aad ka murugto madharka iyo muuqaalkaagan keliya inaadan mar walbaba ku qancin laakiin mar walbaba welwel uu kugu jiro in suul khaatima ay kugu dhacdo inaad ilaahay subxaanahu watacaala ka magan gasho mar walbaba oo cabsidu ay kugu taagan tahay mar walbaba qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu man ta'amara fi اlxarbi min gayri imratin idaa khaafa alcaduwa haadaa midkani baabu xukmi man shaksi xukunkiisii u baab yahay shaksigaasoo ta'amara amiir iska dhigay fi lxarbi dagaalka dhexdiisii amiir iska dhigay min gayri imratin ka amiir dhigid la'aanteed iyadoon amiir laga dhigin asagu amiir iska dhigay idaa wakhtigiina amiir asagu isku magacaabay khaafa alcaduwa khaafa shara alcaduwi cadowga shartiisii markuu ka baqayo muslimiinta cadowgu inuu baabi'iyo ayuu ka baqayoo tala iyo lagama gaaro intuu is yidhi uu yidhi anaa amiira masaladaas inay bannaan tahay ayuu sheekhu marka noo sheegi raximahu llahu tacaala waa yacni daruura ahaan qofka amiirkaahi waa inuu madaxweynuhu magacaabo qofka amiirka noqonayo dagaalka hogaaminaya waa inuu madaxweynuhu uu magacaabo ama naa'ibkiisa madaxweynaha ama naa'ibkiisu waa inuu magacaabo laakiin sheekhu wuxuu noo sheegay masaladani daruura hadday jirto qofku waa ismagacaabi karaa daruurada maxay ku iman kartaa daruurada waxay ku iman kartaa ninkii dagaalka hogaaminayo amiirkii madaxweynuhu magacaabay waa la dilay haddii la dilay talo lagama gaaro haddii la dilay ninkii amiirka ahaa talo haddii laga gaaro cadowgii way ka faa'iidaysanayaana khalalkaas iyo fursaddaasay ka faa'iidaysanaya nidaam darrada nidaam darrada ciidankii ku timid ayay ka faa'iidaysanayaan ninaa marka ismagacaabi kara isagoon marka madaxweynihii la socodsiinin khaawfan min shari alcaduw sharta cadowgaas iyo hagardaagmada isagoo ka baqaya anaa amiira ninku waa dhihi karaa marka waa xaalatu daruurabu qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثana yacquub bnu ibraahim huwa dawraqi qaala xadaثana ibnu culaya ismaaciil bnu culaya can ayub huwa sakhtiyaani can xumayd ibni hilaal xumayd dawiil albasriy can anas ibni malikin qaal khadaba rasuulu اllah rasuulka ilaah ayaa khudbo akhriyey salى اllahu عalayhi wasalam faqaala nebigu salى اllahu عalيyh wasalam wuxuu yidhi akhada raayata calankii waxaa qaaday zaydaa qaaday fa usiiba waa la dilay waa la asiibay uma akhadahaa haddana calankii waxaa qaaday jacfar jacfar ibn abi طaalib fa usiiba waa la asiiba asna waa la dilay uma akhadahaa calankii haddana dagaalka waxaa qaaday cabdullahi ibnu rawaaxa fa usiiba waa la asiiba waa la dilay uma akhadahaa calankii waxaa qaaday khaalid ibnu اlwaliid min gayri imratin ka amiir yeelid la'aan iyadoo cid u dhiibtay talada ee amiir noqo aysan jirin oo asagoo isku magacaabay amiirnimo fafataxa allahu calayhi ilahayna waa u furay macnaa bisababihi asaga sababtiisa ilahay futuuxaad khaalid ibnu lwaliid ilahay uu ku keenay wamaa yasurunii anigana ima farax gelinayo yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam aw qaala ama wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam maa yasuruhum dadkii hogaamiyaasha ahayoo la dilay ayaga nafsadooda ma farax gelinayso annahum hogaamiyaashii la dilay cindanaa agteenna inay ahaa lahaayeen oo adduunye ay joogi lahaayeen kuma faraxsana meeshay aadeen iyo naciimka iyo jannada ayba saacaddan ku faraxsan yihiin uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam wa qaala wuxuu yidhi anas wa ina caynayhi nabiga labadiisa indhoodna sala allahu calayh wasalam markuu hadalkaa dhahay hebel waa la dilay uu dhahayy latadrifaani way shubmayeenoo waa illimoonayeen illinuu la shubmayo nabigu sala allahu calayh wasalam marka masalada taasuu ula jeedaaho khaalid ibnu lwaliid isagoon cidna la tashan oo calankii dagaalka iska qaatay oo amiir aniga ahuu yidhi khaalid ibnu lwaliid isagoo nabiga la tashan sala allahu wasalam wabaarak caleyh wa xaalatu daruuraw qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu alcawni bilmadadi haadaa midkani baabu mashruuciyati alcawni kaalmadu in la jideeyey ayuu u baab yahay bilmadadi taakulaynna laysugu kaalmeeyo oo ciidanka lasoo taakuleeyo ciidanku hadduu ku yaraado ama jab looga baqo ciidan kaloo taakulaynaya in gadaal looga soo siyaadiyo inuu nabigu jideeyey sala allahu wasalama wbaaraka calayh masalada uu doonayo sheekhu meeshan inuga hadlo waxa weeye ciidankii haddii laga baqo in laga awood roonaado ama maaragta dhibaata ay ku dhacdo waxa mashruuca hadday dowladdu ay awoodi karto in ciidan laga daba diro oo taakula madad madadka ay taakulada in laga daba diro ayaa nabigu jideeyey salى اllahu wslm wbaaraka عalayh qaala اlimam الbukhariي raximah اllahu taعaalى xadaثna moxamed bn bashaar huwa اlbundar qaala xadaثna ibn abi cadiin wمxamed bn ibrahim ibn abi cadiin اlbصriy iyo wsahlu bnu yuusuf albasriy can saciid can qataada mar hadduu qataade ka qaaday waa saciid ibn abi carubo can saciidin can qataada can anasin ana nabiya nabiga salى اllahu عalayh wasalam ataahu nabiga waxaa u yimid riclu wadakwaanu qabaa'ilkaasaa u yimid qabiilada ricli qabiilada dakwaan iyo wa cusaya wa banulixyaan qabaa'ilkaasaa nabiga u yimid sala allahu calayh wasalam fazacmuu qabaa'ilku waxay sheegteen annahum iyagu aslamuu inay soo islaameen wastamaduuhu nabiguna sala allahu calayh wasalam waxay taakulayn uga dalbadeen calaa qowmihim qowmkoodii oo gaalo ah ayaan la dagaalamaynaa taakulankaa rabnaa ciidan dagaalan ku jirnaa taakulankaa rabnaa ciidan siyaada ah inaad nugu dartid faamadahum annabiyu nabigu waa taakuleeyey sala allahu wasalam wbaaraka caleyh bisabciina min alansaar toddobaatan ansaarta ka mid ah uu ku daray nebigu sala allahu calayh wasalam qaala anas wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahaan jirnay nusamiihim inaan ku magacaabno toddobaatanka ansaarta ka mid a alquraa waa likahrati xifdihim lilqur'aan qur'aankii aad u xifdisnaayeen markaasaa quraa aanu ku magacaabi jirnay yaxbiduuna way qoryo gulan jireen binnahaari fi nahaar maalintii qoryay soo guran jireen yashtaruuna bihi dacaamaa loola jeedaa dad fuqaraahoo sabool iska ahayen oo ilaahay caabudayo qoryo intay duurka u raadsadaan ayay cuntadooda iyo quudkooda iyo ayay ka soo saaran jireen qoryaha duurka ay ka soo guranayaan wa yusalluuna bileyli fi leyl habeenkiina salaatuleyl ay tukan jireen habeenkiina qiyaamuleyl ayay u soo kici jireen maalintaana qoryaha iyo xaabadaas ay markaa intay soo gurtaan ay quudkooda iyo nolol maalmeedkooda ay ka raadsan jireen dadkaas owliyada ilaahaya ayay ahaan jireen toddobaatankoodu faindalaquu bihim nimankii qabaa'ilka ahaa way la tageen bihim saxaabadii toddobaatanka ahaa xataa balaquu ilaa ay gaareen bi'ra macuuna ceelka la yidhaah ayay gaareen xataa balaquu markay gaareen bicra macuuna ayay qadaru ay dhakreen bihim saxaabadii dhakreenoo waqataluuhum kulligood waa dileen toddobaatankii ansaarta ay dhahayeen nabigu allow nugu taakule ciidanaan u baahan nahay toddobaatankiiba waa dileen ilaa nimanku waaba gaalo nimanka naftooda wata waaba gaalabow faqanata nabigu sala allahu calayh wasalam shahran bilow qunuudayi yadcuu xaaluu habaarayo nabigu sala allahu calayh wasalam calaa riclin wadakwaana wa bani lixyaan qabaa'ilkaasuu nabigu hal bil uu habaarayay nabigu salى اllahu عalيه wasalam qaala alimaamu الbukhariي raximah اllahu tacaala qaala qataadatu qataada wuxuu yidhi waxadaثnaa anasa wuxuu noo sheegay annahum iyagu saxaabadii qara'uu inay aqriyeen qur'aanan qur'aan inay aqriyeen bihim ay bishaأnihim nimankaa la dilo toddobaatanka asaarta quraada ka mida sha'nigooda xaal qur'aanka uu ku saabsanaa qur'aan sha'nigooda ka sheekaynayay ayaanba akhrin jirnay oo qur'aankaasu wuxuu ahaa alaa balliquu canaa qowmana بأنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم رفع ذلك القرآن أي والله نسخي رفعه بمعنى نسخي ثم رفع والله كري معنى والله نسخي ذلك القرآن قرآنك بعد بعد ذلك مركاك بعد قرآنك والله نسخي ومكانة منزلة إلهي أكتس أي كلها ين آيات قرآن لقوا أغرين جري كبعدنا والله نسخي آياتها قرآنك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى baabu man galaba alcaduwa faaqaama calaa carsi carsatihim halaaan haadaa midkani baabu xukmi man shaksi xukunkiisii ayuu u baab yahay shaksigaasoo galaba alcaduwa cadowgii ka adkaaday oo fa aqaama isaga nagaaday calaa carsatihim cadowgii bannaankoodii iyo barxaddoodii meelihii barxaddii magaaladu ay laheed bannaankoodii iska degay oo isaga nagaaday halaaan saddex maalmood halkaasba isaga nagaaday imaamu albukhaari raximah llahu tacaala masaladan ulajeeddada uu ka leeyahay waxaa weeye nabigeena salى اllahu عalayh wasalam akharu ghazawaatihi duulaamadiisa waxaa ugu badnaa nabiga salى اllahu عalayh wasalam markuu gaalada uu ka adkaado oo gaalada uu jebiyo nabigu salى اllahu عalayh wasalam horay kama laaban jirine meesha barxadda ah ee bannaankooda ah ayuu saddex maalmood nabigu fadhin jiray salى اllahu عalayh wasalam waa idhaaran xikmadda ku jirtana waxa weeye waa idhaaran liquwati اlislaam awoodda islaamkuu nabigu muujin jiroo dad idinka baqaya oo idinka cararaya oo ku dhufoo ka dhaqaaq ku shaqaynaya manihinuu ula jeedaa nabigu sala allahu calayh wasalam haddaad na soo aadi kartaan saddex maalmoodaan barxaddaa joognaahe na soo aada saasay ka dhigan tahay nabiga sala allahu calayh wasalam ficilka uu samayn jiray waa afcaasha nabiga sala allahu alay wasalam akharu ghazawaatihi saasay ahayd duulaamada nabiga sala allahu alayh wasalam kaasaa ugu badnaayo qoomka markuu ka adkaado oo gaalada uu jebiyo barxaddaasuu iska fariisan jiray nabigu sala allahu alayh wasalam saddex maalmood ayuu halkaas joogi jiray idhaaran liquwati alislaam awoodda islaamka isagoo muujinay qaala alimam الbukhariي raximah اllahu taعalى xadaثna moxamed bn cabdiraxim almacruuf bsaaciqa albaghdadiy قال xdثna rwx بن عباadة البصري qال xdثna سعيد عن qتاadة وسعيد بن أبي cروبة mar hadduu qتاadة ka qaaday qaala wuxuu yihi qتاadة ذakra lana أنس بن mالك wuxuu noo sheegay عن أبي طلحة رadي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله وسلم وbارك عليه أنhu rasuulku kaana wuxuu ahaa jira إidaa ظaهر عalى qومi qوم hadduu ka adkaado أqاama بالcarسة meesha barxaddaah ee banaanka uu isaga nagaan jiray ثaلaaثa layaal saddex habeenuu halkaa ku nagaan jiray taabacahu rawxa waxaa xadiiska ku waafaqay mucaadaa waafaqay waa mucaad ibni cabdilacla ayaa waafaqay iyo wa cabdilacla cabdilacla ibni cabdilacla mucaad ibni mucaad alcambari wey mucaad ibni mucaad alcambari ayaa markaa rawx waafaqay wa cabdilacla ibni cabdilacla cabdilacla ibni cabdilacla isaguna waa waafaqay qaala xadaثanaa saciidu can qataada can anasin can abi طalxa can الnabiyi salى اllahu wslam wbaaraka calayh allah subxaanaه wa taعala